mudan wacan wanaagsan meel walbaad joogtaan si kastoo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada wulasada xilli walba hadalka aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
mar kale kulan wacan wanaagsan waa isniin talaada ay soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay lix iyo tobanka bisha lay tobnaad ee diseembar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada barnaamijka caawa aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona xal rasmiya ayaa laga gaaray dagaalbileedkii dhowaan ka dhacay deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan haka dambena ina dhiman dhimasho dambena ina kadib walaal baasana ma rabno diinkiin degmaha la arkay annagu kolleytaba waxaanu jecelnahay inaanan diig muslim iyo diig sokeeye faahfaahin ku saabsan ayaad garow maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe oo in ka badan laba toddobaad ka maqnaa deegaanada jubbaland oo dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku dhaliilay in shaqadii xukuumadda federaalka ay ku soo aruurtay dubinta xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taallay iskuwadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay waxaa uu baahanya in la aduudo meesha uu maraya iskuwadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay khudbad uu ka jeeshay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaan goor idiin soo gudbin doona waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada jeneefe ee waddanka switzerland uga qaybgelaya shirka madasha qaxootiga adduunka faahfaahin ku saabsan ayaad goor u maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maanta ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa waxaa maantay su-aalo ku saabsan xaaladda ammaan ee waddanka wax laga weydiiyey wasiirka wasaaradda difaaca soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xooga dalka xildhibaana ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shirkaasi ka sheegay in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku daabaleysa dhuusamareeb ay yihiin kuwa lagu soo afduubaya qaar ka mid a musharixiinta u taagan xilka madaxtinimo ee galmudug ciidanka gorgor ee ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ee la geeyey magaalada dhuusamareeb shaqada loo geeyey maxay ahayd iska mana dhahayo warkaasi ciidanka harabcad waa ciidanka abuumansuur ka soo afduubay kismaayo baydhabo marka wayna joogaan hadda dhuusamareeb ay joogaan laakiin waan dadaalaynaa annaguna haddii la yidhaha sidiisa noo soo afduubay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa howlgalla wadafurisa waxay ka bilaabma deegaana hoosta magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed meelaha laga furayo waddooyinka xiran ee deegaanada koonfur galbeed ayaa faahfaahin ku saabsan goornu idiin soo gudbi doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa xukun ku riday nin ka mid ahaa dagaalamayaasha al-shabaab iyo inuu xaruno caafimaad u qaabilsanaa muqdisho xukun ay ritay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya ayaan idiin soo gudbi doonaa qodobadaas nagu soo korintaa barnaamij aan ku jirra ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka aa ku dhagaysan doonteen heesta tabintii diyaarinta barnaamijkan anigo xasan saaxiibka cumar axmed barahim saxiife barnaamijka ii farsamaynaya waa mar kale igo xulashada waraysyada
fanaan wax ka qaban karan dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan
kulanasanatlana saaxiibyaal kusoo dhow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa gobolka hiiraan oo maalmihii lasoo dhaafay ka taagneed xiisad u dhexaysa laba milesha beleed oo waxgaradka deegaankaasi iyo qaar ka mid ah maamulka gobolka hiiraan ay ku guulaysteen in xal rasmi ah ugu dambeyn ah laga gaaro dagaabilaad dhowr jeer kusoo laalaabtay qaybo ka mid a gobolka hiiraan si gaara deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan xalal rasmi ah oo heshiis ah ayaa laga gaaray dagaalbeed dhowaan laba bilasha bilaad ku dhex maray deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan waxaana xaladaasi ku baxay qaar ka mid a waxgaradka gobolka hiiraan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan oo ugu horeeya madaxa arrimaha bulshada gobolka hiiraan hirshabeelle labada milshabeeleed ee dagaalamay ayaa waxaa halkaasi dagaal ugu dhexmaray ee ku saabsanaa dhuldaaqsimeed iyo sidoo kale beere ku yaala deegaanaha hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan nabadoon cali cumar oo ka mid ah nabadoonada beelaha ku dagaalamay qeybo ka mid a gobolka hiiraan ayaa caawa ka wareystay bal xalka ay ka gaareen dagaabeedka dhowaan ka dhacay deegaanaha hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan adeer xaaladu markii hore hadda dhimashada dhaawacba waa dha- waa jireen Eh, haddana eh, be- beeraha hiiraan degan oo hawiye ay yimid dadkii waa kala dhex galeen xabad joojin baa la sameeyey xabad joojintii baa hadda lagu jiraa Eh, si fiican bay u dhaqmeesho hadda waa wanaagsan tahay marka eh, wixii ka dambeeyana waa wadahadal iyo wadaxaajood iyo heshiis iyo waa ka dam- ka dambeyn doona waa gartay Eh, yaa ku baxay oo dhex galay ee dadka dagaalamay oo saraakiil ciidan iyo maamulka da- eh, gobolka iyo hirshabeelle ma jirtaa cid inta deegaanka timid ra'iisan dhexaadin iyo xal way hadda eh, ciidanka eh, maaragtay ciidanka hirshabelle waa yimid Aha.
haddana eh, maaragtay nabadgelyadu wax ka sugaya Eh, waa gartay marka eh, yaa Marka, eh, eh, ma- laakiin laakiin eh, beeraha hiiraan eh, degan oo hawli ay yimid
waa marka gartay beerahaas marka eh, ayaga axmed joojinta sameeyey Aha.
waktigaas markii waktigaasay sameeyeen Aha.
na waa waa la wada qaatay labada labada dhinaacba waa qaateen Mhm.
Ana- markay labada dhinac qaateenna eh, axmed joojintii eh, ciidanka hirshabelle oo hagga ka yimid baa maaragtay yaa hadda ku dhex jira oo waa gartay eh, adiga hawshiga ay dhex maray aha, waa gartay Eh, nabadoon eh, ma jirtaa eh, wax kulana ay qaateen eh, dadka dagaalamay odayaasheeda oo xal lagu raadinaya dagaalbeedka ka dhacay deegaanka wa wa waan is aragnay laakiin waa dambaysa wada hadalkee waan is aragnay shaladan baan is aragnay waa gartay kulan bay qaateen kulankaas maxaa looga wada hadlay kuwankaasku inaan sinamaadnan ku wada ka wada hadalnay Eh, eh, habo dambena ina dhiman dhimasho dambena ina dhiman Aha. waa gartay dhinacyna maku qanceen marka ma ma ku wada qanacdeen eh, qaabkii eh, xabadajidna aysan deegaanka usoo laaba lahaan ciidanka loo kala qaadi lahaa
annaga dad muslimaan nahay Aha.
in dad eh, dhiig muslim uu daato dhiig walaal daatana ma rabno Aha.
marka eh, ninkii isjegnaha la arkay annagu kolleytaba eh, waxaanu jecelnahay inaanan dhiig muslim iyo dhiig sokeeye saddexda islaamnimadu ee dadka ku walaaloodaan ku walaal ku nahay nimankan Aha.
waa isdhalnay oo annagaa dhalnay oo ehel baan nahay haddayna ayagu caasiyaan noqon Eh, eh, berikna waa nahay oo aad iyo cashi waa wada wadaagnaa Eh, waa marka gartay waxaa dhinku hadda ka dhacay eh, dad muslimana waa nahay waxaa dhinku ka dhacay waxaa waaye meelan ku habboonayn bay degeen beerihii ba- deegaan baa markay dhahay deegaankii iyo beerihii iyo hawshii ayaa ilaa saddex sanaan soo wadnay maaragtay aan codsi wadnay ilaa saddex sana waa gartay meesha lagu dagaalamay ee deegaanka ahayd oo dagaalkan hore uga bilowday eh, waxyaabaha laga wada hadlay kulankaana qiima ka ahayd hadda hadda kula calaa xaal meel fiican bay maraysaa Eh, waa gartay eh, waxyaabaha dagaalkan uu ka bilowday ee deegaanka ee beeraha ee ku yaala deegaanka mareero oo dagaalkan awlsalkiisa u ahaa eh, arrinta laga wada hadlay eh, xa- eh, qiima ka ahayd kulankan
wax mareeroyaaba ma jiraan waa gartay haddii wax lagu sheegay waxba ka wax mareerlayn mare waa jawiil iyo beertiisa Aha.
marka wax mareer la yidhaha ma jiraanba waa gartay dagaalkan wuxuu ka bilowday siaan hore warar kala duwan ugu helnay eh, dhul wax beereed mareer la yidhaaho Aha.
wax mareer mareerku dhulka dhulka dhulka dhabru ku yaala waa gartay eh, marka dagaalkan eh, hadda eh, wax kale ayaga sii raadin hadda axmed joojin baa dhacday nabadgelyana waa dhacday aha Eh, nabadgelyadaasa hadda lagu socdaa wadahadalkii lagu filin lahaayo dadkaasu oo wax walba ilaa wax badan baa dhacaa ee dhimashada dhaawacba waa dhaceen ehay maaragtay maaragtay xalkoodiina waa hadda hadda kadib waa la geli doona waa gartay eh, nabadoon eh, waxay ii sheegtaa eh, qaabka xalka uu ku imaan karo iyadoo weli eh, degaankii lagu dagaalamay oo dagaalkan uu ka bilowday weli eh, dhinacyada isku hor fadhiyaan
halku halku lama gaarin waxaan la gaarinna lagama hadlo waa gartay marka eh, waxyaabaha laga wada hadlay eh, oo isku soo horfariistaan eh, nabadoonadan eh, kasoo jeeda eh, qabaa'il kale la dagaasheen ma kala hadasheen qaabkii eh, d- mataqaanaa deegaankan si xal looga gaari lahaa dagaalku ka bilowday kulla calaa haal hadda waxaan ku sheegayaa beeraha hawiya dhex galay beeraha hawiyana waa imaanayaan markaa dibadeedna ayakii anagoo wada hadli doonaa Aha, waa gartay weli wax milash dhimahay wax dhimahay weydiin waa gartay weli milashaadka waa isla fadhiyaan
maya maya wax ciidana soo fadhiya ma jiraan waa gartay yaa imid oo deegaankan oo kala qaaday eh, dadka dagaalamay
adiga dadka amar baa la siiyey amarkiina waa la qaatay bas saraakiil ciidan baa idin timid ma ciidan kale idin yimid ma maalin dugma yaa kala qaaday oo ku guuleystay in la kala qaado dadka dagaalamay Hadda waan kuu sheegay waxaa haddii lagu celceliyo marka dambe waxa- waa waa xumaanaya waa gartay waxaa jira in lagu celceliyo maaha waxaan kuu sheegay beerihii eh, hiiraan oo hawiye ay yimid xabajoojin ay sameeyeen xabajoojintiina waa la qaatay nin kastana waa qaatay ciidanka hirshabeellena oo hadda eh, deegaanka joogana eh, maaragtay nabadgelyada ay helaan
waa gartay marka marka waxaa waaye ayakaa hadda eh, dadkii dhex marahaya hawlihii eh, sugahaya marka hadde warkana in maaragtay farihi ka bata lama baahnin
nabadan cali cumar oo ka mid ah waxgaradka beelo dhowaan ku dagaalamay deegaan hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan ayuu ku aasaha oo caaway ee nooga waramayey in xal rasmi ah laga gaaray dagaalbeereedkii dhowaan ka dhacay deegaana hoostaga degmada jawiil ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali oo ah madaxa arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan oo la hadla radio ceeda ahaana ninkii hogaaminayey dadkii ku baxay dagaalbeereedkaas ka dhacay deegaana hoosta degmada jawiil ee gobolka hiiraan ayaan ka waraystay wax hirshabelle lagu qorshaysan in dagaal noocan oo kale ah aysan mar damba dib ugu soo laaban deegaanada hirshabelle alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah dagaalkaas waa lasoo afjaray jawiir hadda waa degan tahay labadii bilood waa lakala dhexgalay maamulka gobolka uu gudoomiya maamulka gobolka ugu horeeya ayaa meesha ku baxay odayaasha dhaqanka looma kala harin reer hiiraan waxaana ilaahay mahadiisa in arrintaas ay dhammaatay oo heshiis laga gaaray oo hadda jawiga degan yahay oo hadda gobolka hiiraan gaar ahaan yani meesha hadda aad tilmaantay jawiil ayso dagaal ugu sii ka socon aad iyo aad aad iyo aad umaasan waa gartay marka xal noocee la gaaray marka dadkii maa la kala qaaday heshiis rasmiya miyaa la gaaray fiiskii hore oo ciidankaa lakala qaaday ciidanaa lakala dhexdhigay horta dagaalkaa la joojiyey oo maamulka meesha ku baxay gudoomiyaha ma- maamulka gobolka oo rabin meesha ku dhaxay kadib markii ciidana lakala qaaday i- ciidanaa lakala dhexdhigay kadib wada hadalaa furmay arrintii arrin uun dhulbeeleed iyo waxaas kusaabsanay aheyd marka arrintii hadda waxa waaye wixii dhintay iyo wixii dhaawacan waa laga hadlay meelaa laysala saaray marka si buuxdaa loo soo aftiray labadii dhinacna waa laisu keenay alxamdulilah marka heshiis buuxo oo rasmi ah ayaa ka dhacay meeshaas oo aan wax kale lagu noqonayn waa gartay waxyaabihii awal hore dagaal uu ka bilowday ee ka taagnaa deegaanka ee ahaa beere iyo dhuldaaqsimeed iyo deegaan la degan yahay oo ka tirsan gobolka hiiraan miya xal laga gaaray oo dadkii loo kala celshay oo beerihii laga raray ee mise waxyaabo kaa waxaa jira laisku hayay oo xal rasmi a ka gaarteen maya hadda waa waa arrinkaas keliya wahay arrinkiina kule sidai ku dhacday waxa waa laga wada hadlay hadee waxaa labada dhexba ay ballan qaadeen inay yani marka dagaal dambe la dhici doonin arrintiina hadee odayaasha dhaqankaaba la wareegiyo reer hiiraana la wareegay oo yani marka meesha gaaray marka waxaan hadda ku sheegaa in hadda wax dhibaato ah ama wax culeesa ama wax barnaamij kale uusan jirin oo xaaladda ay degan tahay oo shaqadii caadi kusoo waa noqotay gartay sheekh xuseen waxaan rabnaa ee, xalka ee laga goora noocuu yahay maadaama waxa laisku hayay ay ahayd ee, degenaansho deegaan iyo dhulbereed xalka laga goora waa xal noocea xalki waxaa laga gaaraa hadda waxaa usay dhul iyo waxaas waa waa dugtaayo hadee maxkamadii waxaasaa ku shaqa leh laakiin arrintii waxaa uu go-aanka lagu gaaray waxaa waa in la xaliyey oo wisi isaayey iyo qaladkii dhacay iyo laba nin oo qalad ka dhacay oo ahay oo marka dagaalka ma laba nin oo ku yimid oo dhul isku haystaan wixiina waxaa ballan qaaday odayaashii dhaqanka iyo labadii dhinacaa ballan qaadeen marka waa la xaliyey hadda ilaa hadda wax dhibaata ah ma jiraan arrintaas waxaa waa waa naga soo dhamaatay Eh, odayaasha dhaqanka reer hiiraan anoo ka faa'idaysana fursa isoo umaacelinayna runtii oo ku baxay dee maamulka gobolka waaba howlihii ilaa shukri xalwaaji waa shaqadii uu lahaay oo gutay waa gartay ee, sheekh xuseen ee, waxyaabaha laisku hayay ama dhuldaaqsimeed kaliyu ahaa markaan kusoo koobo arrintaas waa dhamaatay waa gartay waxyaabaha laisku hayay dhuldaaqsimeed kaliya miyuu ahaa mise waxaa jira waxyaaba kale oo isku hayeen beelahan dagaalamay maya ba waan dhul beereed laba qofood oo udhexaysa waa xataa wax qabiil ahaan xataa ma aheen labada qofoodna waa la xaliyay insha allah wixii waa dhammaadeen waxay waa hadda wax dhibaato hadda meesha ka jira malaha waa gartay Marka insha Allah ee, deegaanka laisku haye ee dagaalkan uu ka bilowday iyo beertii ku taala deegaankaasi labada bilood ma laga wada wareejiyey mise waxaa jira mid ka mid ah beelaha oo gacanta ku haya maya hadda waxaas waa dhamaadeen waxa waa waa la xaliyey mar hadda waa la xaliyey aan ku yirahdo waxba odayaasha dhaqanka ayaa xaliyey arrintaas waa dhamaatay wax soo noqonayo ma aha Waa ka dadkana taxar marka hore dad oo waal mid waal isku ay ahaayeen Aha, waa gartay.
marka arrintaas waa lasoo afjaray waa Ee, waa xalka dhamaatay.
la gaaray waa xal noocea marka dadkan ee, waxaan rabnaa in dadka dhegeysanaya aan xalka la gaaray waxa waaye in dawladda maamulka looga dambeeyo arrintaas halkaasaa la gaaray ayaa gacantooda waa laga bixiyey ee, de- be- ee, macnaha deegaanka lagu dagaalamay dadka gacanta ma laga wadbaxshay mise beel ka mid ah loo daayo oo beesha kale waxaa lagu qanciyay inay ka tanaasulaan ee, xalka la gooray ee, la gaaray oo deegaanka laga wada gaaray oo beelaha ay wada gaareen muxuu yahay
muhiimadda ugu weyn waxa waaye mar haddii uu wax dhacaan oo lakala dhexgalay oo wixii la ogaaday oo dhulbeereed noqotay oo qoladaana meesha ay deganeed wixiina hadda wixii keena la xadiyey la arkay marka hadday hawshu waxaa mar haddii heshiiskii labada qaatay arrintiina guddiga gaar ah oo labada dhinac ka socda iyo dadkii odayaasha dhaqanka loo xilsaaro si gaara loogu xilsaaray arrintii lala alaafjaray oo ciidamada lakala qaaday marka ma qabo wax kaloo loogu sii noqdo iyo baaritaan kaloo lasii mid sameeya Waa ma qabo gartay, aha.
marka annaga kamaamulaha waxaan ku qanacnay in labadii dhinac ay hogaansameen odayaasha dhaqanka reer hiiraan u hogaansameen madaxa dhiibteen arrintiina hadda odayaasha ay gacanta ku ay- ay kula jiraan ay soo afjareen Aha.
dadkii la isu keenay ee mar hore wiil iyo waalidii isu ahaayeen dadki dad qalaabo oo walaalo wada dhashay ahaayeen arrintii saas loo xaliyey marka meeshaas waxaan kuu sheegaa oon kuu xaqiijinaa in problemkaas iyo dagaalkii dhacay uu dhamaaday jawiilna hadda ay degan tahay dadkiina hadda isdhex galeen hawshana ay socoto ciidankii biliiska oo hore u joogay saldhigina ciidankii ay kusoo noqdeen meeshooda ay joogaan wax dhibaataana aysan jirin wax soo fadhiina aysan jirin wax heestana aysan jirin intaasaan ku waa sheegay gartay shee xuseen waa soo laabta dagaabileedkan deegaanka ku dhacay iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka hiiraan marka rajee intee laga intee leeg ayaa laga qabaa inuusan dagaalkan dib usoo laaban
kan hadda waa kii ugu horreeyi waaye oo hadda noocaan hadda u dhaca oo dawiilka dhaca waa kii ugu horreeyi waaye marka dagaal kale waa iska jireen laakiin kan kii ugu horreeyi waaye marka insha allah kan hadda alxamdulilah xalaa loo helay Aha.
oo yani xal waaraa loo helay Mhm.
oo hadday ciidamadii tahay hadday maamulkii tahay hadday ogaraasha dhexda waa lagu baxay Aha.
isla markiina waa la xakameeyey isla markiina xalaa loo helay oo guddiyaa loo saaray arrintii waa lasoo afjaray labadii dhac waa lasu keenay qaladkii meesha uu kiimi waa la arkay Aha.
marka alxamdulilah waa waa dacad allahi subxana wataala waxaa maadaceynaynaa inta ka qayb qaadatay Aha.
marka labadii dhinac ay u hogaansamay ee, walaalahooda talada ay keeneen Mhm.
marka waxaan ku xaqiijinaa in jawiin arrinteedii lasoo geligideeyey dhibaatana aysan jirin Eh, waa ani ahaan, tahay shee xuseen gacan- waxaan rabnaa dadkan ay- deegaanka lagu dagaalamay oo dadkan ay ku dagaalamaan yaa hadda ku sugan oo gacanta ku haya ma ciidanka jooga ma dadka dagaalamay oo dhinacyadii ayaha jooga yaa gacanta ku haya ammaanka sugaya xarimaha lagu dagaalamay ee deegaankaasi ammaanka hadda ciidamada ciidamadeena joogo walaba ciidan waa joogen laakiin hadda ciidamada si toos gacanta ugu haayo oo hadda yani meeshaas yani hadda wax dhibaato ah kama jiraan Aha.
booliiskii iyo nabad sugidda ayaa hadda joogo si toosa loogu wareejiyey ayagaa joogo Aha.
dadkiina hadda isdhexgalkoodii iyo nidaamkoodii odayaashii isdhexgalkoodina aada u fiican meeshii waaba deganayeen alxamdulilah dhinacaasna waa arrintaas xalaa loo helay marka insha allah haddii ilaah yidhahdo ciidamadeena ila mili meesha kusugu yihiin kuwii beliiskii la geeyey Aha.
wixii kaloo milijirgii waa laga soo waday marka alxamdulilah xaaladad waa degan tahay diligu waa degan yahay wax dhibaato ah ma jiraan rajeenta laga qaba marka in shirkan uu sii socdo oo beelahani ee nabad rasmiya ay wada gaaraan oo si d- dib dambe dagaal noocan ah deegaan uga dhicin rajo fiican aan leenahay insha allah ilaah arrintaas waxaa waa laga waa waa laga faataxaystay ugaasidii meesha tegey maradii ugaasi tageenna waa daliili kastaa Aha.
oo yacni markaas meeshaas ay ugaasada tageen Mhm.
laga duceeyey waxataxa laga akristay yacni markaas wixii laga qoomamiyey marka waa daliili kartaa marka arrintaas marka waxaa waa insha allah haddii ilaah yidhaahdo Aha.
eh, arrinkaas waa dhammaaday mar kalena ma soo noqonaysa haddii ilaah yidhahdo insha allah Eh, ma jirtaa marka eh, deegaano kale oo leeyahay eh, waxaa suurtagala in dagaal beeled kale uu ka dhaco oo gobol ka tirsan eh, si gaara deegaanadan iyo deegaano kale oo la sheegay in hadda eh, weli laga cabsi qabo in eh, isku dhacaan laba beelad oo dega eh, siba gaara eh, deegaana hadda lagu dagaalamay oo labadan beeled ay mar kale isku dhacaan sharxata ma saabaali karno sheyga sharta ma saabaali karno oo ma dhihi karno waxaasaa dhici doona laakiin waxaan ku xaqiijin oo ku xaqiijinaa deegaanada hadda uu ka kooban yahay gobolka hiiraan in hadda wax kala laasa iyo wax dhibaata hadda aysan ka jirin aysan ka taagneyn kanaa noogu dambeeyay kanna xal loo helay xal waara loo helay sheekh xuseen cismaan cali oo ah madaxa arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan hirshabelle ayuu kaasi ahaa oo faafin ka bixinaya dagaalbiyada dhawaan ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo maamulka hirshabelle dowladda federaalka ay xal rasmi ka geereen islamarkaasna lasoo afjaray xulashada warashada ayaa dhegeysanaysaa radio caadan oo la socotaan waxaan aadayaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland oo maantay dib uusoo laabtay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta dib ugu salaabtay magaalada xeebeedka kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland madaxweynaha hogaaminaya xubno ka tirsan maamulkii soomaalmahan ku sugnaa magaalada nairobi ee wadanka kenya ayaa waxaa halkaasi si dhiiran ugu soo dhaweeyay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynaha warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa dowladda federaalk soomaaliya wuxuu ku eedeeyey in ku fashilantay isku weyda siyaasadda dalka isagoo intaas ku daray in cadaadka iyo cunuqadeynta ay saartay shacabka ku dhaqan deegaanada jubbaland uu yahay mid sii laba jiib maarmay islamarkaasna ay kula xisaabtami doonaan dowladda federaalk soomaaliya ayuu ku eedeeyey mar kale in shaqadeeda oo dhan ay ku soo aruurtay in dalka ay baburiso maamulgoleeda dhan ee ka dhisan waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tegay nairobi isagoo dhowr xaalo ahaa safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno culayska shabaabku uu hayo soomaaliya siyaasaddeedii meesha ay taagan tahay waddanku xagga uu u socdo wada shaqayn la'aanta iyo wada socod la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii kala go'naanshaha sistamkii dowladnimo ee soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan cidina mahadin doonin taasoon isleeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya ay maanta ay arrin ku wada taagan soomaaliya xaaladda ay marayso iyadood mooddo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taallay isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay waxa uu u baahan in la aduudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay taasna aan filaya hadda inuu wakhtigeedii soo dhammaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karayna in la wada hadlo soomaalidu dhaqan horay lahayd wadahadal iyo geed bay lahayd iyo xaajo laakiin nin waliba hadduu guri soo xidho dee ninna waxba macno kale uma samaynayo dowladdan saaxiibadan ee kenya lafteeda waan wadahadal baan la galay laamaha ay khuseynaysa amnigu gaar ahaan arrintan dagaalka shabaabka iyo inaan qaadno howlgal aan muddo badan sheegayno sidaan hadda aan lagu jiri karayn inay muhiim tahay in operation la qaado shabaab aan la dagaalanno iyadana aan isleeyahay waan isla qaadannay ee waana mid maanta la wada danaynayo saaxiibadeenna guud ahaan in lagala qayb gala barnaamijka howlgalku in howlgal degdega la sameeyo oo intaa ka badan hadda aan la fadhiyi karayn waxaa lagu mashquulay siyaasaddii waxaa gacanta ka baxoo la iloobay amnigii marka inaan u soo jeedsano taasaan brioritiga saaray intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin sheego reer jubbaland xaalad adag iyo marxalada adag baynu soo marray insha allahu waan ka gudubnay hadda marxaladahaas waftiyo badan baa inoo iman doona waxaan kala hadli doonaana waxay tahay waddanka waxa maanta noo yaalla soomaaliya maanta waxay mashquul ku tahay siyaasad maxaan qabannaa iyo yaa noqon iyo yaa ka noqonaya laakiin baahida maanta waddanka taallaayo waa mid ka weyn waxa maanta dadku ay ku hadaaqayaan iyo waxa siyaasiga soomaaliga uu ka hadlay burburka iyo dhibaatada iyo kala maqnaanshaha waan horey u sheegay soomaaliya kugusan iyo kugusan iyo walaalo iyo iskuwadis baa loo waxayn karaa ninna ma samayn karayo khaladaad kale ma waxayn karay dowladdana waanu sheegnay inay ilaaliso shuruucda iyo dastuurka iyo waxa dadka u yaalle lagu wada dhaqmayo haddii qofku uu tiisa ilaalin waayo dee wixii kale dhibaato ee soo gaadhay waad garan kartaa waxa isagana ay saamayn ku yeelanayso shalay baa xadgudubyo la sameeyey wasiir baa la xidhay si aan sharci ahayn ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahaan munaasab ahayn baa la geeyey dowlado kalea interferku sameeyey wax kalea lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dowladdu markay guddoomiyaal degmo oo dowladi magacawday oo haykal dastuuriga ku magacaaban oo shaqaynaya intay qaado tidhaahdo wax kale aan idiin samaynaynaa xaq ay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anugu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo idhahda anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd idhahda anaa leh waa gardarro aan samaynayo waxaa dadka kala hagi karana waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo dee waxaa weeye nin waliba dhibaatadu intaay u joogta u gaadhaysa maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka gada inaan u yara kaadino bal hal tartiib aan u xallino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badanoo ka mida maanta ay shabaab gacanta u galeen kuwa ay ku ururinayeen baadheere lahaa ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaabku soo sawirayaan oo ka heleen xoog cusuboo u soo kordhay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo waddanka lala waxaynayo waxaan odhan lahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed ha u fakareen ha xusuusteen ha garteen waddankaani shalay waxa uu soo maray iyo maanta meeshu taagan yahay iyo waxa lagu sii socon karayo waxa ay tahay jubbaland waa dowlad goboleed ka mida dowladda federaalka ee soomaaliya xaqa dastuuriga ee lagu kala bixi karaana cid waliba waxeeda ku waxaysan kartaa in la wada tashado waxaa laga hadlayaa doorashada laba kun iyo labaatan iyo dariiqay noqonayso heshiis siyaasadeed baa lagu gaadhi karaa doorasho iyo meesha la aadayo laakiin waan soo dhaafnay anaa idhi xilligii la odhan jiray maanta ma taallo anaa idhi iyo ra'yiganaa ila qumaniyo anaa jeediyey ra'yigeedii ma taallo wax kasta oon wada tashi lagala tashanay horey baan u sheegnay si ay si markaan lagu aasaasay halkan khudbaddii cabdiweligaas baa waxay ahayd siddeetan boqolkiiba waddanka dowlad goboleedyada xukuma maanta midalba halkiis yaa lagu burburinayaa yaa lagu ogyahay mas-uuliyadda xaggee wax loo wada aan ka wada shaqaynaa waxa danta guuda sida deynta la cafiyayo la dagaalanka shabaaba kan waxaan horey loo wadi karo aan ka wada shaqayno dibu heshiisiin wadahadal heshiis siyaasadeed doorashada dhacayso noocay noqonayso garoon aan isku waafaqsanahay inaan waxayno ha laga daayo dadka dhibaatada iyo mushkiladda mar walba soo noqnoqonaysa waxaan is leeyahay safarraa noo iman doona waan jeedin doonaa boosishanka aan qabniyo mowqafkayaga aad baad u mahadsantihiin idinkana soo dhoweynta waan idinka mahadcelinayaa soomaaliya maanta kugu san kugu sanbay meel ku tegi kartaa kuna socon kartaa anaa idhi wakhtigeedii waaba soo dhaaf waxaan hadda dhowr qof ay soo weydiinaysay oo tegistayda iyo sababtaan u tegay iyo safar shaqaan u tegay anaana shaqada haddana safar shaqaan ka soo noqdo waan ku imi wax kaloo intaan dhaafsani muuna jiro barobagandhaduna meesheeda ma dhaafayso marka waxaan odhan lahaa soomaaliya qof waliba mas-uuliyadda ka saaran ha ogaado in berri lagula xisaabtamayo
axmed maxamed islaam madoobe ayuu kaas ahaa oo maanta halkaas ka sheegay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland kadib markii safar qaatay laba toddobaad uu ku joogay magaalada nairobi ee waddanka kenya dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland xulusha warasada ayaa dhegeysan saariidhiw cadan oo la socotaan goor waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan ee inta badan madaxdii xilka laga qaaday ee gobolka godo ayaa kasoo horjeeday xilka qaadsi mar kale uu maamulka jubbaland ugu simay mas-uuliyiintaasi balse waxaan markan aadayaa kulanka ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta xaalada guud ee ammaanka laga weydiiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odowa yuusuf raage kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay ku yeesheen magaalada caasimada muqdisho waxaana kulankaasi maanta uu ka furmay xarunta villa hargeysa ee muqdisho xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaa su-aalo adag ay kulankood maanta ay ku weydiiyeen wasiirka wasaaradda difaaca dowladda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji amar dambe iyo taliyaha ciidanka militariga soomaaliya genaraal odowa yuusuf raage xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxaa maanta jir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdiweli shaqaraan muddo iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mahdi cabdulle cawad intaas kadib xildhibaanada ayaa gudagalay su-aal weydiinta wasiirka ee taliyaha ciidanka waxaana su-aala laga weydiiyey sababta ka dambeysay in ilaalada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya loo diiday inay soo galaan madaxtooyada iyo inay hormaraan waddada hormarta madaxtooyada soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu horeyn iska fogeeyey eedda ah in asig u baxshay amarka ah in xildhibaanada golaha shacabka ilaaladooda aysan hormarin madaxtooyada soomaaliya sidoo kalena aysan gelin madaxtooyada soomaaliya codkan aad maqli doontaan waxa ay ka kooban yihiin xildhibaanada su-aalaha weydiiyey wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo jawaabaha ay bixinayaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka militariga soomaaliya
maxaa sababay in xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kaleeto ciidamadooda markay baarlamaanka soo socdaan looga reebo oo ay la soo geli waayaan markay shaqadooda soo socdaan xarunta ku dhow villa soomaaliya su-aashii koowaad wey waxaa amar lagu bixiyey in mas-uuliyiinta gaar ahaan xildhibaanada aysan ciidankooda la imaan karin goobta ay ku shaqaynayaan iyo eeriga rabtooydooda baarlamaanku wuxuu leeyahay madax hadda waxaan maqlayna guddoonka baagudoomiye baarlamaanku wuxuu yihi nalakalama tashaan go-aan kasta oo saameyn kara golaha ama xubin ka mida xildhibaanada guddoomiyuhu xaq u leeyahay in lagala tashado sababta marka guddoomiyaha loola soo xiriiri waayey oo loo oo loo ogeysiin waayey wax soo kordhay iyo sababta keentay labadaasba waxaan rabaa in la ciidamada wadooyinka xira ee xildhibaanada sida oo dhamay ayaa hoos yay hoos tagaan meelaha qaar waxaa jira ciidamada ciidamada dalkooda wanaagsan yihiin hawl wanaagsanna way qabtaan laakiin mararka qaar waxaa dhacda sheekoontiyada qaar ciidamo jooga oo aan si aan asduubaysnayn oo dhamma mas-uuliyiinta ciidankaas yay hoos tagaan waa su-aal labaad mas-uuliyadda amniga xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee ilaaladooda la celiyey haddii ay waxgaaraan yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya oo berri la weydiinaya cidda mas-uuliyadda qaadaysaa haddii ciidankaas la reebay daraadiis uu ka yimaado yaa mas-uuliyaddaas loo raacanaya
yaa bixiyey amarka ah inuu staafka bannaanka lagu dhex amarka amarka yaa bixiyey dad adiga bixisay intaad ka qarinay haddii cid kale hay bixisina qof hebelaa bixiyey ayaad leedahay mudane gudoomiye ee gudoomiye-ku-xigeenka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane cabduuli sheekh ibraahim gudey waa mahadsan tahay arrinta horta su-aasha celisay waxay tahay arrinta xildhibaanada ay ka tabanayaan in askartii la socotay ee iyaga waardeynayeen barbardoonada laga soo galo
xaruntan iyo madaxtooyadaba in ciidankii la dhigo taas runtii waxaan rabaa inay la wadaago waxaa keenay arrintii dacdada aheyd ee xanuunka badneed ee runtii dowladnimada iyo sharafka iyo karaamadaba aan ku ficnayn ay ku dhacday israa'el taasi ilaah baa maxad iska leh arrinkaas oo hadda dhacay in badan ayuu soo labaatay saa la socotaan waxaa xaqiiqdii ee dhacdadii hadda tii ka horreysay meesha ku geeriyooday xildhibaanada sharafta leh ee askarta waardiyadiisa ama istaafyadu ah qaar ka mid ayaa meesha ku geeriyooday nasiib wanaag dhacdadan markay dhacaysay baarlamaanka ma jira hadduu jiri lahaa dhacdadan waa kasii badnaan lahayd maadaama xilliga baarlamaanka uu furan yahay jilbaabka ee laga soo galo ay imaadaan ugu yaraan askar ka tira badan boqol ama laba boqol gaaraysa oo istaafyada ah aan isgaranaynin oo qaarna booliista ka socota qaarna ay shangabasada ka socota qaarna ay ka socdaan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maadaama dhacdadaas dhacday waxaan ku guda jirnay in la baaro sababtii meeshaas arrintaas ugu dhacday waxaa taliyaha oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo go-aanada qaar oo ciidanka inuu hogaamiyo oo kalaskeeda nidaamkeeda inuu sameeyo ay waajibaadkiisa tahay laguna wargeliyey ayaa wuxuu sameeyey in baaritaankaasi ay guli jiraan waan ka xunnahay ujeedka sida loo bixiyey iyo sida u dhexeen loo keliyiin horta waxaan kaa codsanaynaa su-aalaha lagu weydiina way cadcadi horumaraan xagga ka samaynay iyo intaan roob ka daa iyo berri aan xagga ku duulaynaa waagii ay timaado ka jawaab laakiin su-aasha lagu weydiiyey ani waxaan qabaa inaa inta qoratid dul istaagtid wixii technical oo adiga markaas aadan ka jawaabaynina taliyahaaga uu joogaa inaad u dhiibtid aad dhahda shaqadan isaga kusayda taas horta waa codsanaynaa oo balaaqada badana nagala dhaafo xildhibaanada lagu qancinaayo oo aan ka jawaabayn su-aalihii xildhibaanadu ay ku weydiiyeen su-aasha lagu weydiiyey waxay ahayd xildhibaanada ayaa ciidamadii waxaa looga reebay jagboyntayaal fogfog oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay joogaan sida aan la soconana meeshaan waxaa degan hay-adihii dowladda madaxweynaha keliya ma degan xukuumaddiyaa degan baarlamaankiyaa degan waxaan rabnaa marka mudane wesig amarkaas yaa bixiyey inaad noo sheegto ma ogtahay taliyihii hoos yimaadaan iyo asaga amrada laga rabaa waxaas waa balaaqo annaga ma rabna amarka yaa bixiyey waaye waxa lagu weydiiyey tan labaadna waxay tahay maadaama hay-ado kale dowladeed meeshaan ay degan yihiin oo guddoonkii baarlamaanka uu kamid yirahdaan gulma soo wargelin haddii tilaabo noocaas la qaadaa maxaa lagu wargeli waayo su-aasha lagu weydiiyey taas waaye mudane wasiir waxaan kaa codsanaynaa si toosa inaad aada u aaddo jawaab arrinta istaafyada waxaa dhowr mar lagu soo celceliyey amarka yaa bixiyey amarka horta waxaa bixisay xaaladda dhacda xaaladda dhacday amarka bixisay xildhibaanadayda qaaliga ah waxaan ka fikirayno waa amniga dalka waxaan ka fikirayno waa amniga madaxda qaranka ee adugu aad tihiin sharci dejinta ugu samaysay waxaan dhaha ilaalayaashii waxaan bannaanka u taaganaha waa adinka askariga jidka taagan ee laamiga roga habeen iyo maalin waxaa ugu taagan yaha waa adinka qalad marka shaqa lagu jiro boqolkiiba boqol wax walba saxay noqonaya ma dhihi karo way imaa karaan dhaliil way imaa kartaa qaladaan laakiin waxaa muhiima sida lagu sixilhayo la fiiriyo arrinta ayada waxaad la socotaan irinka kashmiir s y l iyo s y l waa dhacdadii shanaad ama lixaad oo ka dhacaysa laba dhacdo dhacdooyinkaas kamiduhu waxay ku dhaceen sida hadda dhacdada ugu dambaysa ay ku dhacday dad isu soo ekaysiiya ciidamada amniga oo lugaynaya oo aakhirkii ay sababtay inay hoteeladii ay gudaha u galaan sidaas daraaddeed waxaa timday waa la kala gara waayey su-aal kale oo soo socotay noqon doontaa oo aheeday sababta ay meeshaas u yimideen maxay tahay sababta ay meeshaas u yimideen waxay aheeday ciidamadii istaafyada ahaa marka ay soo dhaafaan jagboyntiyadii madaxtooyada waxay imaanayaan ininka dhammaan halkaasaa lagu dejinaa isma garanayaan colol kala duwan ay ka tirsan yihiin qofka soo dhexgalana lama garan karo askarigii ilaalada ahaa ee ama jooga tiyaatarka ama jooga ceergaab ama jooga saydkana ma joojin kariyo askariga lugaynaayo sababtoo ah saddex boqoloo askari afar boqoloo askariyaa gadaashiisa fadhiisa marka ma istaafyadii la socda madaxda qaranka ma shabaaba oo ma midkii cadowga ahaa ee ummadda inuu dhibaateeyo doonayaan taas ayaa horta muxuu ahaa ii sheegee keentay iyo baaristii dhacdada oo weli socota in la yidhaahdo jagboyntiyada ugu horreeya meelaha madaxtooyada laga soo gelaayo ha lagu hakiyo istaafyada ilaa amar dambe taas ayaa muxuu ahaa ii sheegee amarka horta sidaasoo ku baxyay sidaasoo ma aha
qaar ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka milatariga soomaaliya ayay kuwaas ahaayeen oo su-aalo ku saabsan xaaladda ammaan ee waddanka iska weydiinayay ee kulankai golaha shacabka maanta ay ku yeesheen muqdisho xildhibaan cabdiraxaan maxamed xuseen odwa oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa su-aal taas ka duwanayd wuxuu weydiiyey ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna weydiiyey bal ujeedka ciidamada gogor oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowladda federaalk soomaaliya ay u geysay magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiir adiga iyo wasaaradaada waxaan rabnaa inaan ogaado ciidanka gorgor ee ka tirsan xoogga dalka soomaaliyeed ee la geeyey magaalada dhuusamareeb shaqada loo geeyey maxay ahayd maxaa dhibahoo dhuusamareeb ka jira oo u baahan in loo daabulo diyaarada lagu daabulo ciidanka gorgor annagoo og in sidoo kale loo daabulo ciidanka harabcad qaybo ka mida danab waxaana ognahay magaalada dhuusamareeb iyo deegaanadaas galmudug waxay ugu waxay ka mid yihiin deegaanada aan shabaab ku edabdaroonin oo uusan halis ku haynin waxaa jooga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddii laga rabo koob iyo labaatanaad waxaa jooga nabad sugidda galmudug oo niisa oo galmudug faraceeda waxaa jooga boolis marka waxaan rabnaa baahida keentay inaan ogaano deegaankaas qodobka labaad oo qodobkaas saameynaya wuxuu yahay waxaa socday deegaanadan shabeellada hoose looga xoreynaya al-shabaab waana istaageen markii danab lagu markii gorgor lagu bilaabay in loo daabulo dhuusamareeb ma moodaa inay isi saamaynayso tabarteennoo yar darteedna haddii meel aad aadda aad meel kale u aad qodobka saddexaad oo horeynay deegaanada galmudug qaybo badan oo ka mid ah waxaa jooga shabaab qaybahaas oo shabaab jooga adinkoo shaqo ka haya ma aanaan arkina maxaa idinkaga qorshaysan dabcan waa aragnaa kuwa aada geedeen dhuusamareeb oo annagu aan u fahansannahay in loogu talagalay in doorashada lagu soo afduubo oo aniga lagu soo afduubo waxaan rabnaa iskamana dhahayo warkaasi ciidanka harabcad waa ciidankii abuumansuur ka soo afduubay kismaayo baydhabo marka wayna joogaan hadda dhuusamareeb ay joogaan laakiin waa dadaalaynaa annaguna haddii la yidhaha sidiisa noo soo afduubay waxaan rabaa qodobka u dambeeya oo su-aasheeda waxay tahay waxaa jira waayahan waxaa soo batay wax la yidhaha xoogaga wadaniinta oo bastoolada wato magaalada jooga oo dadka teesare hoosta intagula soo baxay yidhaha xoogaga wadaniyiinta horta waxaas ma ciidanka xoogga dalkay ka tirsan yihiin mase waa guul wadayaal oo odagu samaystay
afarta su-aalood asagoo weydiiyey su-aashii ugu horeysa ciidamada gorgor waxay ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxayna ku howlgali karaan dhammaan eegeyga soomaaliyeed runtii waajibaadka ay leeyihiin oo u cad inay ilaaliyaan xuduudaha iyo meelihii kale loo baahda in loo adeegsan karo waxaad la socotaan annaga waxaan shaqo adag aan gelinay in reform lagu sameeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybihiisa kala duwan si ii sheeg adiga ay aan u xilno ciidan hayaysan ee tayo leh ee qalabaysan ee waajibaadkooda ay dastuuriga ay gudan karaan sidaas darteeda sida walaalkayga wasiirka uu la socdo galmudug waxaa laga sameeyey qorshaha isku dhafka qorshaha wasaaradda gaashaandhig u degsan oo ka mid ah qorshe hooleedka ee wasaaradda in ciidamadeena qalabkii sida lasku dhafo waa la socotaan ciidankeena nidaamkuu ku yimid laakiin hadda waxaad moodaa in loo bedelo national ciidan qaran ah oo runtii isku dhafan ahlusana waljamaa ayaa waxaa lagu daray isha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed sidoo kale ciidamada meesha la geeyey ma aha gorgor haddaad la socotay ciidan kale waxaa jira beledweyne laga qaaday oo sidoo kale oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan waana la geen karaa maanta galmudug waa la geen karaa baydhabo waa la geen karaa meel kasta waa tegi karaan qayb ayaan ku leenahay oo qaybaha ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed howlsha wareysyada ayaa dhegaystaan saartay dabacdana waad la socotaan saaxiibayaal qeybihii dambe ee barnaamijka ayaana kusii saqaynaa dhowaan warqad ka soo baxday xaafiiska madaxda ku-xunka labaad ee maamulka jubbaland cabdiqaadir xaaji maxamed lugu dheere ayaa xilka laga qaaday mar labaad ee qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada baarlile ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland xilka qaadista uu siiyey madaxda ku-xunka labaad ee maamulka jubbaland waxaa kasoo horjeesta dhammaan mas-uuliyiintii degmooyinka gobolka gedo ee maamulka jubbaland si gaara degmada baarlile ee gobolka gedo oo xilka qaadistii ugu dambeeyey uu ka qaaday qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmada baarlile ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland cabdi barre dhegaya oo ka mid a siyaasiyiinta jubbaland islamarkaasna soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii degmada garbahaari ee gobolka gudo ee jubbaland ayaa sheegay in warqadahaasi yaal doonaya in laskaga horkeeno bulshada ku dhaqan gobolka gedo oo isagoo intaas ku daray in gobolka gedo laga hor istaagay maxamuud sii aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland islamarkaasna ah nin u dhasha gobolkaasi ayna soo korin in xilka qaadista markasta lagu sameeyey maamulka gobolka gedo iyo qaar ka mid a degmooyinka gobolka gedo ee maamulka jubbaland yaxye cadal saaqsoofe oo ku sugan gobolka gedo ee jubbaland ayuu u warramay waa dhowahay walaalle waa mahadsan tahay bulshada soomaaliyeed oo ay dhegaysanayso iyo midda maaragtay degmada baardheere iyo idaacadda markabley inta ku xidhanba waan salaamayaa waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuhu intaa kadib warqadaha hadda saareen oo ay u soo saareen maxaa la dhihi jiray dadka ay way ku qoreen laleeyahay lugu dheer uu ugu qoray laleeyahay wax hadda nagu cusub ma aha inay warqado faalse ah oo maaragtay aan shaqayn iyo cidda aan maaragtay ayagoo xukumo aysan jirin ay soo magacaabaan oo wax ka soo qoraan horey ugu yaqaanin weeye marka wax hadda maaragtay saameyn ku yeelanayo gobolka godo iyo degmada ambaar dheere inaysan ahayn baan anigu aaminsanahay weliba aan hubaa ninka wax magacaabay oo la sheegayo waa ninka la yidhaahdo luga dheere kuwii ayaga ka waaweynaa baan caawa waxba ay haynin oo maaragtay cid ay magacaabi karaan iyo cid ay waxba hayaan aysan jirin marka isagoo maaragtay nidaam sax ah iyo maaragtay tiisa loo haya aysan jirin inuu yidhahdo waxbaan caaba hayaa waa arrin maaragtay aan garashada maaragtay bini aadamka aysan keenaynin arrintaas ayadaa marka arrin shaqaynaysa iyo arrin waxay ka jiraan ma aha marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo dadka maaragtay degan jubbaland goboladaba arrintaas ayadaa wax laga gudbay weeye horey uga gudbeen marka hadda ku cusubna ma aha waxay qaadanahayaanna ma aha dadkaana jubbaland way isku tay gada waa isku tashatay dhibaatooyinkoodii baa maaragtay insha tacaala hadda ayaa naga lug baxay marka waxaa waaye waa waa waxaan leenahay nimankaas insha allahu nin guri kasoo hadlayo unbaan anagu haddayaan maaragtay aan awale nin guri galay oo isku caanashwaybo ah haddana nin guri kasoo hadlayo uurkii waayo marka wax saameynoos nagu yeelan karo iyo wax saameynoos dalka iyo gobolka midna ku yeelan doono ma jiraan insha allahu tacaala waa tahay maxaad is leedahay xilligan ood og tahay in siyaasaddii jubbaland ay cakiran tahay oo khilaaf dowladdii dhexe ay kala dhexayso maxay ujeeddada warqadahan la soo saaray maxay in la tahay ujeedadaa wax cad waaye wax cad waaye ujeedada ay u soo saareen in ay bulshada iska hor keenaan gedo in ay maaragtay qabiil u kala abaabulaan in maaragtay conferenska ay ka abuuraan ujeedka ay ka leeyihiin intaas waaye inayna waxba kasoo baxayn way ogyihiin marka arrin iyadaa marka waxaa arrin horey looga diyaargaroobay dadka geda ay ka diyaargaroobeen dadka reer jubbaland ay ka diyaargaroobeen intaas laga gudbay in maaragtay cid iska hor keeni karaan aysan jirin arrintaas marka arrin waxaa waaye horeyna la ogaa waaye laakiin ayaga ay maanta warqada usoo qoray waxaa waaye in ay maaragtay conflict ay dhex dhigaan dadka ay isku diraan ay dagaalamaan intaas dagaalkaas iyo dhibaatadaas maaragtay halkaa ka dhacda dhexdooda amaad wax ku heshaana waaye waxaas ayagahana wax dhaca ujeedkooda wax ad waa laakiin waa wax la aqbalaynin bulshadu aysan qaadanayn mid la soo magacaabayo hadda aqbalahaya baan anigu maaragtay oga insha allah laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan maadaama mas-uuliyiintana xilka lagaga qaaday awalba ee jubbaland ay soo magacowday haddana inay xaq u leedahay in xilka ay ka qaado oo kuwo kale ay soo magacowdo doodaasi maxaad ka leedahay walaal waa mahadsan tahay jubbaland mandate hore xalaal ha ahaado ama xaaraan ha ahaado si kastaba ha ku dhismo membray haysatay oo maaragtay wax ku magacaabaysay oo waxay ku bedelaysay laakiin hadda mandatekeedii wuu dhacay maanta marka mandate ay haysato oo maanta ay wax ku magacaabaysa ma jirto wixii hore ay magacawday mandate bay ku magacawnaayeen mandate bay ku joogeen waxaa waye mandate bay ku bedelahayeen laakiin hadda mandate ay haysato maamulkan jubbaland ay haystaan ninka sheeganayo ma waa mandate dacay waaye nidaam hadda sax oo wax lagu dhistay ma aha waad ogtahay kismaayo oo hadda xarunta kumeelgaarka ahayd in toban madaxweyneyaal ay joogeen maamulaa la iska garab dhisay anigan maamuladii kale oo laga garab dhisay oo shacabka ay dhisaayeen baa ka mid ahaa nidaamya isgarab taagan waaye marka waxaas waxaa waaye waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono oo nidaam loo gudbi doono marka mandate marka hadda ay wax ku magacowdaan oo hadda nimankaasu ay hadda ay hayaan ma jirto qof walbana wuu ogyahay dowladda federaalk ma aqoonsanayn qarabka ma aqoonsanayn shacabweynaha jubbaland ma aqoonsanayn mandate marka uu luga dheer wax kusoo magacaaba axmedooda wax ku magacaaba ma jiro waxaa kaloo taasi beeri ah madaxweyne ku-xigeenka kooaad ee jubbaland oo kasoo jeedo deegaanka gobolka galgaduud yaa wuxuu awoodi waayey warqad uu qoray iska dayay inuu asagiisa cag soo dhigo marka warqad luga dheer uu kasoo qoray kismaayo saameyn laguma yeelan karta annaga ciddii hadda arrintaas u dhegdhigtana waa maaragtay cid aan maaragtay aan la soconin haykalka dawladeed iyo meesha loo socday cidaan la soconin waay ayagaasna maxaa weye marisanahay insha allahu tacaala Eh, waa tahay eh, eh, cabdi bare dhegey waxaad ka mid ah siyaasiyiinta xitaa dowladdii federaalka eh, waxaa nagu maqaalaa in guddoomiyaasha degmooyinka qaar ee loo yeeray xamar ay joogaan ee qaska ka jira ee gobolka gado dowladda federaalka nafteeda ee eh, qayb ayay ku leedahay ma laisdhihi karaa maya cabdi bare dhegey oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool gobolka gado ee jubbaland ayuu kaas ahaa oo yaxye cabdirasaaq soofe uga warramay xilka qaas ku sameeyey madaxna ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland xulasha gurasada ayaa dhegaysanaysaa radio codana la socotaan qayb ugu dambeeyay barnaamijkaasi soo garnaad kusoo dhawaataan xubintaad ku xisaaba badneed ee kalamaan anigu waxaan maqli jiray garima kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa go'daa alla ilaah ambaroy aniguna iyadoon cabaadkaagu ku jirinoo heese macmacaan yihi inaan maqli jiray abdulo walmooshidi walwelba faashiyonga nagaden heeskan barhatagaadi faashiyonga leere warnimayo horta war ma haysaane toban jeeroo horena waa laydiin sheegaya xildoonka iyo naagadoonka waxaa ka dhaxeeya beenta waxaana la yidhi jacayl musuq maasuqiisa waxaan kula yaabay beenta qofkiisa u waaya sheeko ogow heli maayo caashaq waxaa la rabaa haweenka markii la shukaansanayo inaan loo sheegin daacad wixii jirana aad ka qariso dabeedna la soo kaxeeyo adoo dabaq kula heshiiyey qol jiingada lagu arooso markaasna dagaal bilowdo ilaan waa saad rabteene markuu wiil gabar siraayo amay gabar wiil sirayso waxay isdhahaan xabiibi xalan kugu soo riyooday hurdadii baan kaa dhex baaray sidaan kuu raadinayey ciddiyihii baa isiibmay adduunka adaa u fiican haddaadansan lacag isiinnin adduunka adaa u liita magaaladu caadi maaha maxaa dumar iyo rag jooga naftooda ku been abuurtay xildoon iyo naagadoonna waxaa ka dhaxeeya beenta haddaynan igu qancayna khudbadihii madaxda raadsha xildoonkka markay ahaydna waxay sheegeen dhegaysta markhaatina ii ahaada xildoonka iyo naagadoonka inay ka dhaxaysa beentu war hildoonku walaadka sheegas runtaw laakiin bilaamayd adaka been abuurti sababtoo ah gurigii hooba la jeeye dabaglaka laheliyo buush la jeeye meelsay u taalaa loolayaal inuu orto lafaday hoob iyo dogonhayna wareedhaa war ma haysiine waxaan maqli jiray dalka weli dad baa nool qaar damiir lahaa jira anahaadoo ah niiwad sheekada maday isaaqow adigoon haan sidin wayga balaayo war fuustooyinna ha sida hadduu rabee warka naga dhegaysta fadhigii baarlamaanka shalay dood culusaa ka dhacday waxaana su'aalo kulul la weydiiyey wasiirka warfaafinta amuu ku gubtay he war dadka su'aalaha weyddiiye wasiir maaraye waxaa ka mid ah xildhibaan fiqi wuxuuna yidhi xildhibaankii hadduu moodaan inuu mucaarad yahay warkiisa ma qaadataan warbaahintan ummadda ay ka dhexaysaa ee maxaafad iyo mucaarad ma leh yaa kuwa amray dhaqanka aad ku samaynaysa warbaahinta warwarka waad naga dhex gashaye xildhibaan daahir amiin jeesow wuxuu weydiiyey wasiirka kalamaan maxaa idindaba dhigay runtay sheegtaa dadka ay wax ka sheegtana anaa ka mid eh ma runtaad diiddantihiin mase waxaad rabteen inay idiin faafisay diidde yaase idin yidhi abwaanaa loola dhaqmaa sida shaqaalaha rayidka waxaan maqalnay abwaaniin ka shaqaysa inaad ka curyaamiseen war wuxuu intaas ku sii daray mashruucan iskumaan ood kalmaha kula dagaalamaysaan xaggeed ka keenteen
marka maxuu ku jawaabay arooda war mahaysine maareey waxaas yidhi kalamaan mashruuceeda awadatona kana iskumaan waan wadanaynaa gooyow ad walmooshiidi wasiirkina tooka hoos bati kalamaan sheekada lileeye horta mashruuc ma eh uskumaan owsu mashruuc kuweeldhadayna hortaba kalamaanga lalalahaay waana kalamaan yoonay iskumaanba ani lahaaya ereyka been abuuradi welajani idaacada dawladu maka hoos weerna kalamaan iyo iskumaan waa laleeye lamadaba raadiyo kulmiyewa leh lamki buung islaameed hadayna meel isku weeriyo lafadaa widaa'iye
warnimayanu waxaan la yaabanahay maareeya ma fakara miya cid u fakartaysa ma waaye midda kale afkiisa iyo dhegtiisu isma maqlaan miya maalin kasta waxaan maqlaa wax islaamada isagoo koobiyeynaya kalamaan waa koobiyey wasaaradda inta masrax ka dhistuu wuxuu ula baxay masraxa furan oo laba sano ka socan jiray tiifiga universal kooxdii qaranka waa berina waa koobiyeeyoo koox yaroo wiilkuulan u xidhan yihiin uu wato uu nuyuu waa beri ula buxuu wataa marka yaabnayo odagasay wax ka yihiin waryaala dhaafa afa mas'uuliinta wasiirkeennuna wax kastuu sameeyo waa ku mahadsan yahay ha iska weyro war xildhibaanada wasiirada ay u jilicsanaadeen oo maalin kasta iska wacanayo ra-iisul wasaare khayr iyo madaxweyne farmaajo ma ay u wacaan oo su'aalo weydiiyaan war xildhibaanadu hadday u wacaan farmaajiya khayre waxaa xigaysa maalinta dambena inay doolar yomyamooda iyo jeemis iswaalo u wacaan markasoo meeshoo dhan lagu kala tegma haddii su'aaluhu bataan aroo lug yaxaas dhiiqa lagama dhaqi karee joog ardooyoobow mahmahda ha ku dheelin maja dhooqo midba mar aa la bixiyaa waaye abdulooda naftaba koogaldanta geel hooba dhooba kadhiye lugluga lembiyew madeeyo weligaa geel luqluqaayo intaad ku aragta been badanida warwar ma haysaana waxaa maanta baarlamaanka u yeedheen wasiirkii gaashaandhigga su'aalaha asaga ka waaweynna waa la weydiiyey jawaabo baarlamaanka ka waaweyn asaguna ma bixiyen war asaguu ma daaweyno jawaab waafiya ma bixi karo maskiinka shaati ka weynay u gelshe xildhibaan cabdiraxmaan odowa oo ah musharaxa galmudug waxa uu weydiiyey wasiirka gaashaandhigga ciidamada la geeyey dhuusamareeb maxaad ka og tahay ma sidii baydhabo roobow looga soo afduubay ayaa la rabaa anigana inay dhuusamareeb iga soo afduubaan horta filaarti korlengamowlan welba filooyaa la ari may kale cabdiraxmaan su'aalay usi sidii roobo amala mas xildhibaangu war wasiirka hannabin sidaasuma jawaabine war hadda ka hor waxaan maqlay wiil yaraa xil weyn loo dhiibay markaasuu wuxuu maqlay dadku mahmaahaya xil dhallaangartay weynaa markaasuu wuxuu u qaatay in isaga la haysto kadibna inta xanaaqay ayuu cuqdad la xanuunsadaa la yidhi war wasiirkan taariikhdiisa waxba kama taqaanaane hadda ka hor waxaa la yidhi markii la magacaabay ayuu wasaaradda gaashaandhigga tegey albaabka horuu wuxuu ku sii maray sawirkii jenaraal daa'uuda ku dheggan gudaha markuu tago xafiiskii fadhiisto wuxuu yidhi sargaalka irinta ku sawiran oo sida quruxda badan u labisan ha la ii keeno markaasaa loo sheego waxaa la yidhi waa jenaraal daa'uud wasiir markaasuu wuxuu yidhi jenaraal daa'uudka laftirkiisaba ii keena markaasaa waxaa la yidhi mudana wasiir ma joogo markaasuu wuxuu yidhi ma fasaxuu ku maqan yahay yaa wasiirka maydaa beentiisa jenaraal daa'uud fasax dheerow ku maqan yahay lanko hadda kahor usoo hendhagaba waan aragtidiis deeganka dambo u hendhabeeli madaasa daddatiyoo fadheedii olka murma waan dheegay mayliliya gurbigi aw eedo mat isaag wiinye gurbigi aw mad nuurow eedaan wiinye war gurbigi hasan bashiir ak wiin liliya dheegi ma isun gurbile wiinanka sheego ay taana aw isan enow diigi jeeku wiinyaayeegi
war hadda ka hor waxaa la yidhi libaaxa wuxuu xandhegaystay laba dumar oo wada hadlaysa oo midi mid baad i weyddiisanayso markaase waxay ku tidhi ariga kaa maqanood goobaysid galabta raydabtii heblahaydaan ku soo maray markaasuu isyidhi ka gaadhsii raydabtaasoo islaanta kale uga hormar meeshii markuu teguu wax raadiya ruuxa waaye markaasuu wuxuu yidhi maanaan soo roorin mase raydabtaan raydabtii ahayn mase rimagowka soo dhexdiiyaan run sheegayn dumarka soomaaliyeeda dhannaay laba kun kow iyo labaatanka waxaa noo sharaxan idil farmaajo sababtoo ah waa gabar runley ah war horaa waxaa loo yidhi xogogaal haddii wax laga dhegaysan lahaa waxarta wax ma cunteen aryadaha hadda ka hor waxaa dhacday shimbiraa beer barata beerta ninkii lahaa ayaa shiiqlugay shiikh la yidhaa shilin siiyo yidhi qur-aan iiga akhriyo shimbirtaan iga qur-aan saar shiiqlugay shilinkiisina waa qaata qur-aankina waa akhriyey laakiin wax shimbirta ka daranaa yimidoo ayaxa beerihii soo weeraray ninkii beerta lahay wuxuu yidhi aanshaf dheexowsan u sheegin hawse iishow talin qaabay aasow ku sii darow wuxuu yidhi shiiqlugeeyow shilinkaygii kugu shaay aakhira waaye shimbir ka daranoo ayaxaa yimida shiiqlugay waa jawaabay wuxuuna yidhi shimbiraanshu shiiqiine mashambaallaa shuqulkeeya cabdullah warkaaga waxaan u fahmay qofna shaqa aan shaqadiisa ahayn faa'iide kama keeno warwar ma haysiin masaajidka abu hureyre ee ku yaala suuq bakaara culummo badanaa iskugu tagtay abuu hurayre ee walba culummada waa joogi jirtay xaa cusub war culummo muxaadarooyin qabanaya oo digniino jeedinaya waayo qaar ka mid ah shirkadaha ganacsigana halaska ilaalshay dheheen war masaajidka abu hurayre culummo badanu soo maraye ma la ogyaha culummadan hadda la sheegayo arooda war ma haysiine maanta alsayid axmed madoobaa kismaayo lagu soo dhoweeyey soo dhowaantiisana wixii kismaayo jawaamu u kala harin kadibna khudbadow u jeediyey waxaa siri ma taqaantiin dawladda shaqadeedii dhammeed waxay ku soo aroortay maamul goboleed dhisan ii sheega aan dumine war axmed madoobe wuxuu yidhi gada waxay dawladdu ka waddo ma aqbaleen asaga naftirkiisa waxa uu kismaayo ka wado dawladdu ma aqbale abdulow hoogig wadaniintana amee ka darantii kismaayo koontana geda miyaa sheekadu warwar ma haysiin maalintii la doortay lafta kale laba beriyaa ka dhiman war maalintii mukhtaar roobo la soo xiray laba beriyaa lasoo dhaafay waad eleanare gurbaan isanlasiinkatagin hore tunteen maysinkuu jara koonfur galbeed waryaa halka sano oo lafta gareen madaxweyne ahaay reer galmudug madaxweyne ma lehen miya oboyaanbar lutiyo hore iska biigafiyeen hirshabeellaba ma buro badnayn oo jid loo maraa la waayaa la yidhi war madaxweynaha galmudug xaafaa ahe waa loo diiday ra'iisal wasaare kayre oo qadar jooga wuxuu u soo hambalyeeyey ahlu sunna waljamaaca oo heshiiska ogolaatay warwar ma haysaane madaxweyne dani intuu joogay sanad ma dhamma wuxuuna yidhi malmaluuqa dawladdu wadda aqbali mayno arada waxaas waa ligaga daran yahay deentii horta ma nalaga cafiyey war deen cafiskaan dhab maahane waa mashruuc waryaa soomaaliya iyo ameerikaanka shirka kee waa leeri amba ha la cafiyo amba yaan la cafinin dayna horaa waxaa loo yidhi ninkii uu dhuuntaa dheeb shirka dhabarkaa toogaashuu dhowa ninkii uu dhuuntaa dheeb shirka dhabarkaa toogaashuu dhowa warwar maysiine waxaa muqdisho lagu qabtay carwada beeraha turkiga iyo soomaaliya war beero turkiga mada binaawiyina haan soomaalida shabaabba korka ka fidhiyareed maylika shirkoowe arniyow waxaan la yaabay shirkadda saanjad ma beeralayday ku biirta madaxdeediioo ka hadlaysaan maqlaya carwade war dad waalinaatiin oo iska qaalinaysaane meel kasta kaamira lagu xidhay iska ilaaliya nahaab lakal nahaab la u sheeg ma kashifaat alfadeexa timiday war hay-adda nabad sugidda magaalada dhan kaamiray ku wareejinaysaa mar dhowna meel fidnawada ku dhuunta waa la way doonaa war kaamiro dembiile ma qabatee dukumiintiyay samaysaa waxaa la yidhi lo'ey nimanku shubi dooniyow ku ceelgeynin war samaafaragbatadow barhirinaayo kowdhe saas amalaysiinka naganayhee arooda waxaan idiin weydinaa kaamirada baabuur qarax wada waa sheegaysaa miya nabee kaa qarime haddaadan adigu iska qaba weyn askari badan oo qof shacaba xabad gurigayana waa qabanaysa bajaajlaa baaka si faragka dheggan sheegay ku warta heeyeena furuhu waa lixna waa qabane kala wareeg ma qabane allow ceebay tacaal ahaa markaas haddii loo tuurana ma qabahe aryaada waxaa la yidhi waxaynaan or iyo baanisiyo booto ugu daalin ballanqaadyadiinnin xumaan la isku soo baraye berri xoog ku soo baxa shalaad been ku timideen waryaa ammaana lagu ballanqaaday ma dhiba kugu yahay war ciidanka mushaarjo inoo lasiyo dhibsiinka aha araa bacbaca badatana joosta u fadhiisto meeshaan ar haddii daynta la cafiyana ma dhib aad u aragtiin dariiqii dayn cafinta kuma joogno waddooyinkaan la xidha maaha dhib u aragtaan war dad marnaatiin ugu kala wada
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalema intaan ka bixin haddaan markan aa fiirno magaalada janeefa ee waddanka switzerland ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo kasoo dhaafay dalka qatar caasimadiisa dooxa ayaa gaaray magaalada janeefa ee waddanka switzerland halkaas uga qaybgelaya madasha qaxootiga adduunka oo maalinta beriha ka furmi doona magaalada janeefa ee waddanka switzerland madasha qaxootiga adduunka oo laqabanaya markii ugu horreysay ayaa ah fursad mabaadida mas-uuliyadda wadaagga caalamiga ah ee qaxootiga loo bedelayo ficil laguna soo bandhigi doono ballanqaadyo tabaruracad sidoo kale laisku dhaafsan doono khibradaha dalka u leeyihiin arrimaha qaxootiga caalamka wasiirka qorsheynta iyo isgaarsiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ayaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ku welinaya ka qaybgalka madasha qaxootiga adduunka oo socon doonta muddo saddex maalin ah oo ku eg disembar siddeed iyo tobankeeda kaqaybgalayaasha ayaa ka hadli doona xaaladda ka taagan iyo sidii loo xoojin lahaa ka jawaabidda caalamiga ah ee arrimaha qaxootiga iyadoo ardooyada dacladeeda ay kaga sugan yihiin malaayiin qof oo saameeyeen dagaallo rabshado iyo dhibaatooyin kale intaana ka bixin saaxiibayaal deegaanada koonfur galbeed waxaa ka bilaabay ee howlgal lagu furaya qaar ka mida wadooyin gaadoonsan oo ay gooyeen xubnan ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha qeybta lixaad ee ciidanka xooga dalka uu helinaya saraakiil kale ayaa maanta waxay kormeer ay ku tageen deegaanka daynuunaay ee gobolka baaya koonfur galbeed halkaas oo ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin fariisin xoog leh isagoona ciidankaasi faray inay sii xoojiyaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ay ka wadaan deegaano ka tirsan deegaanada hoosta degmada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed deegaanka daynuuna ayoo qiyaastii toban iyo sideed kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada baydhabo ee gobolka baay uu xarun ku meel gaar u ah maamulka koonfur galbeed ayaa taliyaha saraakiisha ka socotay waxa ay ku soo wareegeen fariisin ciidamada iyagoo warbixin ka dhagaystay saraakiisha ciidanka maamulka cusub ee deegaankaasi iyo qeybaha kala duwan ee bulshada jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi taliyaha qeybta lixnaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ku ammaanay ciidanka xoogga dalka howlgallada ay ka wadaan waddada isku xirta magaalada baydhabo iyo magaalada buurhakaba oo dhibaato xoog leh ee shacabka halkaasi ay kala kulmaan barnaamijka intaasi caaw ku dhan yahay barnaamijka waxaa soo saraakaan caaw ka taymanaya anigoo xasan axmed maxamed saaxiibka cumar axmed ibraahim saaxiifada barnaamijka caaw dhanka farsamada qaabilsana tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doona waxaan kaga tegay heestii bilowga barnaamijka dan ballan qaaday tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doona nabada hada saaxiibayaal